bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ayaa ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada inay gurmad deg dega u fidiyaan dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen taliska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey in tallaabo laga qaadi doono dadka ajaanibta ah ee sharci darrada kusoo gelaya dalka soomaaliya ciidamada ilaalada xeebaha galmudug ayaa gacanta ku dhigay dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalkaasi yeman taas oo sharci darra uga kalluumaysanaysay xeebaha magaalada hobyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa amar ku siiyey ciidamada ammaanka maamulkaasi inay qaadaan tallaabo maleeshiyaadka al-shabaab looga saarayo deegaano dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ururka midooda reer yurub ayaa sheegay kaalmo lacageed inay ugu deeqayaan waddamo afrikaa soomaaliya ay ka mid tahay si wax looga qabto xaaladaha bani aadannimo ee ka jira waddamadaasi wararka dibadda ee subaxnimadan aynu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay dadka ka soo horjeeda in xiriir wanaagsan ruushka iyo maraykanku ay yeeshaan in ay yihiin wax magarato ama doqomeen wararkii ugu dambeeyey ee qarax shalayto ka dhacay magaalada la yidhaahdo aczaas ee xuduudda turkiga iyo suuriyana waxa ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay ku dhowdahay konton ruux
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo axad ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sideedda bisha koowaad ee janawari sanadka laba kun lix iyo tobanka dhinaca kalena waa tobanka bisha rabiicu thani oo ah bisha afraad kun afar boqol soddon iyo sideed hijriya kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir ayaa ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha samafalka in gurma deg dega ay gaarsiiyaan dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhibaataysan deegaanada galmudug guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisi ka mid ahaa goboladeenna dhibaatada ka jirta iyo abaaraha jira xoolihii dhammaadeen dadkii dhammaaday waxay u baahan yihiin gurmad in loo galo marka sidaa darteed waa in gurmad la galo oo qof kasta oo soomaaliya ah oo muslim ah oo waddankan ku nool xil gaara ayaa ka saaran in ummaddaa shacabkaas loo gurmado oo wax loo aruuriyo oo maaragtay loogu baaqo caalamka runtii waa arrin aad u dhib badan waxaa ka jira deegaanada galmudug abaarta ka jirta waa abaar baahday oo runtii aad u dhib badan waana midda hadda annaga aan maaragtay nagu kalifaysa oo ugu weyn in maaragtay dadkaas bal qof walba meesha uu ka geli karo uu ka galo oo wax loo raadiyo oo loo gurmado oo ugu yaraan biyo loo shubo si maaragtay noloshooda loo soo celiyo waad ogtihiinoo meydad badan iyo maaragtay xoolihii oo waddooyinka dhooban ayaa dhulkaas ka jirta roobna ma jiro oo gugii iyo dayrtii labadaba waa la waayey marka gurmad tiro badanay u baahan tahay waana midka hadda aan leenahay maaragtay garbaha ha lays qabsado ha la gurmado waxa la isku daro ummaddaas bal inta caalamka uu maaragtay cid wax taraysaa hadday ay jirto in maaragtay dadka deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa hadda joogaba in ay u gurmadaan dadkaas
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir taliska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in tallaabo laga qaadi doono dadka ajaanibta ah ee sharci darrada kusoo gelaya dalkan soomaaliya taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan kofi oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
sida saxda ah ama sida sharcigaa waxaay ajaanibtu ay tahay dalka inay kusoo galaan kuna joogaan ogolaanshiyo si sharciga loo siiyey arrintaasi marka waxaan u baahannahay inaan dib u hubinno ajaanibta dalka jooga inay sharci ku joogaan iyo in ay si sharci darro ah ay ku joogaan ama ay ku soo galeen dalka dhammaan gobolladoo dhan iyo maamul goboleedyadoo dhan ayayna howshaanu ka bilaaban doontaa haddii alla yidhaahdo ujeedkuna wuxuu yahay inaan xaqiijinno in dalkeenna uusan joogin ama uusan soo gelin qof aan sifo sharci ah ku soo gelin ama ku joogin een hawshaasi way socotaa baaristeeda een waxaa nagala qayb qaadanaya ciidamada booliiska waxaa sidoo kaleeto ugu dambeyn een haddii ay sida aan u farna fariinta u qaadan waayaan een kiiskaan rabnay inaan u gudbino een haddaba noo diyaarsan kiisas noo diyaarsanaa jiro oo hadda doonayno inaan u gudbino maxkamadda iyo xeer ilaalinta qaranka in u gudbino si ay markaasi arrintaasi u dhegaystaan ama kiisaskaas ay ugu galaan een waxaan marka rabnaa arrintaa inaan ku xaqiijino dalkani inuu dad leh dalka iyo dad marti ah oo oo ajaanib ah oo dalka aan u dhalan laakiin sifo sharciga ku jooga keliya inay halkan ku noolaan karaan
maxamed aadan koofi taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa amar ku siiyey ciidamada amniga ee jubbaland in ay qaadaan tallaabo looga saarayo maleeshiyaadka al-shabaab deegaano dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta maamulkaasi jubbaland hadalka madaxweynaha maamulka jubbaland waxa uu ka dambeeyey markii dagaal uu dhex maray ciidamada jubbaland iyo maleeshiyaadka al-shabaab afhayeenka laamaha amniga ee maamulkaasi axmed carab ayaa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudan axmed axmed isaax madoobe khudbadiisii saradaha aheyd ayaa waxa uu ku soo qaaday inuu deegaankaas deegaanadaas la xoreyn doono amar laguu bixiyey waajibaadkiina waa la qaatay waana sii socon doonaa madaxweynaha muu dhihi jirin deegaanada waa xoreyn doonaa laakiin hadda wuu yidhi amarkaasna wuu bixiyey amarna waa in la qaato madaxweynaha insha allahu tacaala amarkiisii waxaan rajaynaynaa in degmada jamaame iyo kamsuumo lagu soo qabto gacanta insha allahu tacaala iyo degmada jirib hadduu ilahay raalli ka noqdo saaxiibooyinkeena amisom waa waan kaanshanaynaa hadduu ilahay raalli ka noqdo laakiin hadda waxaa dagaalka ku wajahan ama dagaalka hadda dhacay ciidanka dowlad goboleedka jubbaland laamihiisa amniga kala duwan
ciidamada ilaalada xeebaha ee maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay dooni kalluumaysi oo la sheegay in laga lahaa dalkaasi yeman doontaasi waxaa lasoo qabtay iyadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha magaalada hobyo ee galmudug haddaba weriyaha halkaasi nooga soo warrama cabdirasaaq maxamed axmed ayaa weriyaheena maxamed cali axmed ruuraaye goor dhoweyd arrintaasi uga warramay waa mahadsantahay maxamed cali axmed ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka soomaaliya galmud ayaa shalay geli kitaaba waxa ay gacanta ku dhigeen dooni laga leeyahay dalkaasi yeman taas oo si sharci darra uga kalluumaysana saxaabaha dalka waxaana doonidan la sheegay in ciidamada ay ka qabteen meel u dhow deegaanka labad isagu soddon kilomitir kaga badan magaalada hobyo dhanka bariga waxaana doonidani la socday ilaa iyo soddon iyo sagaal madaxweyne u dhashay waddanka yeman iyo nin soomaaliya waxaa sidoo kale markii ciidamadan dowlad goboleedka galmudug ee badu ay qabanayeen doonidaasi uu dhaawac ka soo gaaray laba ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka galmudug ilaale laba ka mida shaqaalihii saarnaa doontaasi iyagu badmaaxinta ah kuwaas haatan lagu dawiiyey magaciisaalka magaalada gaalqaayo sida uu sheegay taliya taliyaasha ciidanka badda cabdilkiis maxamed axmed oo isagu la hadlay warbaahinta waxaana doonidani haatan ay ku sugan tahay magaalada hobyo oo la keenay
waa hagaag dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa waryaheena cabdirasaaq oo nooga soo warramaa magaalada cadaadu oo ka warramayey doon kalluumaysi oo si sharci darre ah iyadoo uga kalluumaysanaysa xeebaha magaalada hobyo ay qabteen ciidamada ilaalada xeebaha ee maamulka galmudug ururka midowda reer yurub ayaa waxa ay sheegeen kaalmo lacageed oo gaaraya siddeed iyo labaatan milyan oo yuuro inay ugu deeqayaan waddamo afrikaana oo soomaaliya ay ka mid tahay waxaana soomaaliya xilligan ay wajahaysaa abaar xoogan oo soo wajahday dad badan oo soomaaliyeed oo ku nool gobollo kala duwan oo ka mid ah dalkani soomaaliya ururka midowda yurub waxa ay sheegeen lacagtaasi in loogu talagalay in wax looga qabto xaaladaha bani aadamnimo oo xilligan ka jira waddamadaasi afrika ee lacagtaasi la siinayo ururka midowda yurub waxa ay sheegeen toban milyan oo yuuro oo lacagtaasi ka mid ah in lagu wareeji doono xukuumadda federaalk soomaaliya bilaha ugu horeeya ee bilowga sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka waxaana loogu talagalay lacagahaasi in lagu wajaho oo wax looga qabto xaaladaha caafimaad iyo bani aadamnimo ee soomaaliya xilligani ka jira ururka midowda yurub iyo wadamo kale oo soomaaliya taageera dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xagga bani aadanimada ayaa dhowr jeer oo hore shirar ay qabteen waxa ay ku sheegeen inay tahay in soomaaliya laga taageero sidii ay wax uga qaban lahayd oo loola tacaali lahaa dhibaatooyinka bani aadanimo ee dhinacyada kala duwan leh ee ka jira dalka soomaaliya qaybo ka mid ah oo dad fara badani ay wajahayaan gaar ahaan xilligan oo abaaro darani ay ka jiraan qaar ka mida gobollada dalka halka warkaasi uu idinka imanay dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana qodobada dibadda madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa ku sifeeyey dadka doonaya amaba sida uu yidhi kasoo horjeeda xiriir wanaagsan oo dhex mara ruushka iyo maraykanka in ay yihiin duqumeen doqomeen ama wax magarato hadal uu soo dhigay twitterkiisa ayaa waxa uu ku ballan qaaday xiriir wanaagsan in uu la samay doono dowladda ruushka si ay isaga kaashadaan xalinta mashaakilaad fara badan oo ka jira qaybo ka mid a caalamka hadalka madaxweynaha dhowaan la doortay ee maraykanka donald trump waxa uu ka dambeeyey markii c i a da maraykanku ay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ka gacan siiyey donald trump guushii uu ka gaaray doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkaasi maraykanka master trump waxa uu ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi in iyagu mas-uul ay ka ahaayeen oo dayacad dhinacooda ka timid ay ahayd in loo dhaco kombyuutarada ama xogta xisbigaasi ay leeyihiin qaarkood waxa uu yidhi in aan xiriir la yeelano dowladda ruushka ma ahan wax xun dadka sidaasi aaminsan waa kuwo ah aqbiyo ama doqomeen aan waxba garan waxaa kale uu sheegay in uu aada u ixtiraamayo dowladda ruushka islamarkaana uu kala shaqayn doono sidii iskaashi buuxa uu u dhex mari lahaa dowladaha ruushka iyo maraykanka wararka ka imaanaya magaalada la yidhaahdo aczaas ee dhacda xuduudda turkiga iyo syriya ayaa waxa ay sheegayaan in tirada dad shalayta ku geeriyooday qarax loo adeegsaday baabuur weyn oo xamuula oo ka dhacay magaaladaasi hadda ay gaarayso afartan iyo siddeed ruux magaaladaasi waxaa gacanta ku haya mucaaradka la dagaalamaya dowladda suuriya waxaana acsaas ay dhacdaa xadka u dhexeeya waddamada turkiga iyo suuriya qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow maxkamadda shareecada oo dad fara badani ay ku sugnaayeen mucaaradka haysta magaaladaasi oo toddoba kilomitir dhanka xuduudda ka fog ayaa iyagu waxa ay sheegeen in dad fara badan halkaasi ay ku geeriyoodeen qaraxa ayaa burburiyey dhismayaal fara badan dadka gawaarida ambalasta ee halkaasi dadka kasoo daadguriyeyna waxa ay sheegeen boqol qof oo kale in ay halkaasi ku dhaawacmeen sawiro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayaan baabuur gubatay oo firdhatay iyo meyd daadsan goobtii qaraxu uu ka dhacay kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalkaasi suuriya ee fadhigoodu yahay waddanka britain waxa ay sheegeen in dad fara badan halkaasi ay wax ku noqdeen dagaalada dalka suuriya qaraxyada iyo dhibaatada halkaasi ka taagan ayaa xilliyadii ugu dambeeyey sii xoogaysanayay iyadoo dowladda ciidamadeeduna ay ku sii siqayaan deegaano hor leh oo ay ka qabsanayaan mucaaradka kasoo horjeeda warkii subaxnimo oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa naga intaa warka waxaa soo saaray maxamed cali axmed ruuraaye anigoo ah axmed faarax kaatimow ayaa idinla socodsiinayay farsamadana waa fahad cabdikaas ciddii warka iyagu uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay kala socon kartaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho net